أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين وعلى الشيخ العلامة أبو بكر بن محمد شضى رحمه الله تعالى ويعفى عن النجاسة التي لا يراها البصر المعتدل ويعفى عن دم نفسه وإن استحال قيحا قليلا كان أو كثيرا للدم الخارج من المنافذ كالعين والأنف والأذنين والخارج بفعله والمجاوز محله ويعفى وحل عفيا عن النجاسة نجاسة والعفيا allatii najaasadaasoo laa yaraahaa najaasadaa uusan arkaynin albasaru araggu uusan arki karin araggaasoo almuctadilu ee dhexdhexaadka ah oo aragga aad indhihiisu qofka indhihiisu aysan zaa'id waxu arkaynin indhihiisuna aysan daciif ahayn sheekhu bacdama uu inoo soo sheegay najaasaadka xagga sharciga waxaa najaaso lagu tilmaamay halkan wuxuu rabaa sheekhu inuu ka guda galo waxaa jira waxyaalo fara badan oo sharcigu uu iska cafiyey daruuro awgeed maxaa yeelay waa limashaqati alixtiraazi can haadihi waxaa dhib ilaahay u arkay dadka inay dhib ku tahay inay waxyaalahan iska ilaaliyaan waa waxyaalo aan la yska ilaalin karin waxyaalaha marka aan la yska ilaalin karin ilaahay waa iska cafiyey subxaanahu wa tacaala wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj maa yuriidu اllahu liyajcala calaykum fi اddiini min xaraj ilaahay ma doonayo diinta inuu ummadda culays uga dhigo wixii marka aan layska dhowri karin oon layska ilaalin karin ilaahay waa cafiyey subxaanahu wa tacaala waxaa ka mid ah wa yucfaa can inajaasati najaasadii waa la cafiyaa allatii najaasadaasoo laa yaraaha albasaru araggu uusan arki karin araggaasoo almuctadilu ee dhexdhexaadka ah sheekhu wuxuu ku yidhi nijaasada indhuhuba aysan qaban karin wixii waa nijaaso laakiin indhuhu ma qaban karaan waa yaraanta nijaasadu ay yar tahay indhihii ma qaban karaan wax indhuhu arki karaanba ma ahaba oo indhuhu waxaysan u arki karinin yaraanta nijaasada awgeed ka nuqdati khamrin hal dhibac oo khamraah oo kale hal dhibac oo khamro ah ayaa maradaadii ama jirkaagii soo gaartay ama biyihii soo gaartay dhibacdaa markaad fiirisid maradaadii kuma arki kartid wax ishaadu ay qaban karaanna ma aha wamaa calaa rijli naxwi dubaabin tisxigii oo kale lugtiisa wixii saaraa tisxiyaa lugtiisa wuxuu ku soo qaaday nijaaso waa kugula dul istaagay haddaad fiiriso indhahugu ma qaban karaan waxa tisxigu uu kugula istaagay wax indhahaagu ay qaban karaan ma aha taasoo kale waa la cafin fa yucfaa can haadihi fi lmaa'i waاthawbi kamaa calimta limashaqati alixtiraazi canha maxaa yeelay waa dhibaato waxyaalaha noocaas oo kalea layskama ilaalin karo haddii diintu dadka ku farad yeeli lahayd ama ay ku waajib yeeli lahayd waxyaalaha noocaas oo kalea in layska ilaaliyo mashaqo iyo dhibaataa la geli lahaa waana la dhibtoon lahaa maxaa yeelay tusaale ahaan waxaad arki qofkii musqushii inuu yacni gelayaad arki tisxigii musqushii ku degdegi musqushii iyo saxaradii iyo kaadidii ay daadsan yihiin ayuu dhex geli qofkiina waxaa laga yaabaa inuu gurigiisii uu iska dhex fadhiyo musqushii tisxigii ka soo baxay ayaa kugu degaya adigoo arkay waxaadna og tahay oo xaqiiqaa inuu nijaaso xambaarsan yahay laakiin nijaasada uu xambaarsan yahay haddaad fiiriso indhahaagii ma qaban karaan waxyaalaha noocaas oo kalea sharcigu waa iska cafiyey maadaama wax layska ilaalin karo uusan ahayn allatii laa yaraaha albasaru almuctadilu isha dhexdhexaadkaa aysan arki karin walow ra'aahu sharxu wuxuu ku yidhi xadiidu lbasar hadduu arkayo qof aad indhihiisu ay wax u arkayaan ow ra'aahu muctadiluhu ama qof indhihiisu dhexdhexaad yihiin ayaa najaasadii arki kara laakiin biwaasidati shamsin qorax hadduu ku fiiriyo ayuu arki karaa falow kaana albasaru laa yaraaha isho caadigaa haddaysanba arki karin likownihaa muwaafiqatan ama nijaasadu waxay waafaqsan tahay limaa waqacat calayh wixii ay ku dhacday ayaa nijaasadu waafaqsantay maalan nijaasadu waxay ahayd dhiig oo tisxigu lugihiisa wuxuu ku waday dhiig maradina waa maro guduudan waa iswaafaqsan yihiin walow kaanat mukhaalifatan la ra'aaha haddii markaas nijaasadu ay midabka marada khilaafsanaan lahayd oo maradu ay caddaan ahaan lahayd nijaasaduna ay dhiig ahaan lahaydna la ra'aaha qofku waa arki lahaa laa yucfaa canha nijaasadaas la cafi maayo wixii marada midabkeedii khilaafsan maradii midabkeeda haddii nijaasadu khilaafsanaan lahayd waa la arki lahaa haddii marada iyo nijaasadii ay isku midab noqdaanna lama arkayo taasoo kale ma la cafinayo nijaasadaas oo kale wa yucfaa mas'alo labaadoo haddana la cafiyuu sheekhu noo sheegi wa yucfaa waxaa kaloo la cafiyaa can dami nafsihi qofka nafsaddiisa nafsaddaas dhiiggeedii waa la cafin naftaada dhiiggii ka imanaya adiga naftaada wixii ka imanayay oo korkaaga dhiiggii ka imanayay waa la cafiyaa isagana wain istaxaala walow istaxaala dhiiggaasi haba isbedelo qayxan min qayxin ma malax haba isku bedelo dhiiggii midabkiisii intuu isbedelay malaxba ha noqdo hadduu doono qaliilan wax yar kaana dhiiggaasi ha ahaado aw kahiiran ama wax badan ha ahaado wuxuu kaluu masalo labaad uu sheekhu inoo sheegay masalada labaad waxaa weeye nijaasaadkaas waa dhiigga adiga kaa yimid dhiigga adiga kaa yimid waa la cafin haban isbedelo midabkiisiiyo malax haba isku bedelo ha noqdo dhiig badan ha noqdo dhiig yar laakiin bishuruud shuruudaa lagu cafi waxaa shardi ah an laa yakuuna min almanaafi dhiiggaasi waa inuusan ka imaanin duleelada jirka ilaahay ugu talagala sida indhaha oo kale waa inuusan ka imaanin dhegaha afka meelaha duleelada furan oo bini aadamka ilaahay u abuuray inayba horeba u furnaayeen duleelahaas inaysan dhiigu ka imaanin waa shardi haddii dhuleelahaas meelaha duleelo manaafidka jasmiga bini aadamka uu dhiigu ka yimaado fa yucfaa can qaliilihi faqad wixii yar bisaa la cafinaa markaas wixii yar bisaa la cafin hadduu dhiigu ka yimaado meel meel hore u furnayd waxaa kaloo shardi ah an laa yakuuna bificlihi waa in dhiiggan ficilkaaga uusan ka imaanin oo adigu aadan iska keenin haddii sakiin oo kale adigu aada isku sarto oo adiguba dhiiggii aada iska keentid yucfaa can alqaliili faqad wixii yar bisaa markaa la cafinaa wax badan maya waxaa kaloo shardi ah an laa yujaawisa maxallahu dhiiggu waa inuusan ka gudbin maxalkiisa oo maxalka maxaa loola jeeda maxalkan ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye waa maxalu sayalaanihi wajihatu sayalaanihi waa dhiiggu jihada uu u qulqulayo jihada dhiiggu u socdo waa inuusan ka gudbin tusaale ahaan dhiiggii ka yimid meeshan karaankurta la yidhaha ama jilibka jilibkaa tusaale ahaan dhiig ka yimid dhiiggaas jilibka ka yimid caada ahaan xaggee u socdaa jihada u soconayo xaggee caadada bini aadamka wuxuu u socdaa meesha loo yaqaano qasabatu rijli lugta qasabadeeda ama shanshada xaggeeda halkaasaa maxalu sayalaan u ah meeshaas hadduu u socdo dhinacaas jihadiisa waa lagu cafinaa ama hadduu jiho kale kaaga yimaado oo maalan jilibkii dhiiggii ka yimid meel kale aada isaga hadlayso adigu oo maalan bawdadii cajirkii oo kale ama wejigii oo kale waxaa la cafinaa wixii yar bis markaas wixii yar bisa markaa la cafin waxaa kaloo shardi ah shardiga afaraad an laa yakhtalida biajnabiyin dhiiggaas la cafinayo waa inuusan ku qasmin wax ajnebi ah yacni wax ajnebi maxaa loola jeedaa wax dhiiggaa ka baxsan maalan caano oo kale khamro oo kale biyo oo kale wax kale waa inuusan ku qasmin haddii wax kale uu ku qasmo markaas waxaa la cafinaa wixii yar bis haddiiba ajnebi uu ku qasmo shuruudda afarta aha loo shardin an laa yakuuna min almanaafid meel duleesho waa inuusan ka imaanin an laa yakuuna bificlihi qofku waa inuusan iska keenin an laa yujaawisa maxallahu booskiisa waa inuusan ka gudbin an laa yakhtalida biajnabiyin wax ajnebiyana waa inuusan ku qasmin shuruuddaa qaybo ka mid ah ama intooda badanba sheekhuu noo sheegi doonaa ladami dhiiggii la cafi maayo u yidhi waa ka sheekhu noo sheegay ladami dhiiggii la cafin maayo dhiiggaasoo alkhaariji min almanaafid duleelada ka soo baxay meelaha jirka bini aadamka ka dulduleela dhiiggii ka soo baxay la cafin maayo wadaalika kalcayni ishiiyo kale dhiiggii ka soo baxay isha ka soo baxay oo kale walanfi sankiioo kale waaludunayni labadii dhegood oo kale dhiiggii ka soo baxay waalfami sharxu wuxuu kugu daray afkii dhiiggii ka soo baxay waalfarjayni labada farji dhiiggii ka soo baxay fa yucfaa can qaliilihi faqad meelaha manaafidda wixii ka soo baxaa wixii yar bisaa la cafina wax badan maya waxaa kaloo sheekhu uu ku yidhi waalkhaariji kii soo baxayna maya la cafi maayo dhiiggii soo baxay bificlihi ficli shaksi shaksiga ficil isagu uu sameeyey dhiiggii ku soo baxay la cafi maayo isaga oo maalan qofkii isagaaba dhiigga kas isaga keenay isagaa sakiintii isku saray isagaa musmaarkii isku muday isagaa qorogii isku muday wax isaga ficilkiisa hadduu yahay la cafin maayo ilaa wax yar inuu yahay maana qaliil uu yahay mooye waalmujaawizi walalmujaawizi kii ka gudbana isagana la cafin maayo alkhaarij bificlihi wuxuu kugu mihaaliyey sheekhu bian casara naxwa dumali ka soo bixii oo kale ka soo bixii finanka ka soo baxyaalka ah ayuu isagu riixay ka soo bixiyuu riixay fa yucfaa xiinaidin can qaliilihi faqad haddii nabarkii kugu yaallay adigu aad gacantaada yacni ku riix riixdo oo ka soo bixii oo kale gacanta aad ku riixdid oo dhiig ama malax uu ka yimaado wixii yar bisaa la cafina marka wax badan maya ila adigaa ficilkaagii ku keenay waalmujaawizi kii gudbana maya la cafi maayo maxallahu booskiisii dhiiggii ka gudbay dhiiggu hadduu maxalkiisa ka gudbo waxaa la cafinaya wixii yar bis wixii badan la cafin maayo oo maxaa loola jeedaa maxalka fa yucfaa can qaliilihi faqad hadduu maxalkiisa ka gudbo wixii yaraado bisaa la cafi waalmuraadu bimaxallihi maxalkii dhiigga muraadka laga leeyahay maxallu khuruujihi waa maxalkii uu ka soo baxay wa huwa maxallu khuruujku maa yaklibu ilayhi sayalaanu waa midka shubmidda ama dureerku uu u badan yahay oo xaggiisa uu u dureerayo caadatan meeshii uu ka yimid iyo jihada uu u dureerayo u socdo kaasaa loola jeedaa maxalkiisa amaa haddii maxalkaas uu ka gudbo meel kale uu u gudbo wixii yar bisaa la cafina fa innahu sha'niye almadkuur waxaas la soo sheegoo dhan almadkuur maxaa loola jeedaa wixii dhiiggii duleelka ka yimid dhiiggii qofka ficilkiisa uu isaga keenay dhiiggii maxalkiisa gudbay waxaasoo dhan yucfaa can qaliilihi waxaasoo dhan isku soo duuduube yucfaa can qaliilihi kiisa yaraa la cafinaa duuna kaiirihi duuna kaiirihi kaiiri اlmadkuur kaa la soo sheegay midkiisa badan ka sokay qaliilka bisaa la cafinaa haddii dhiiggu qofku asagu iska keenay ama meelo duleesho uu ka yimid ama maxalkii dhiiggu u dureerayo jihadii uu u shumeeyey maahane jiho kale dhiiggu uu uga hallaabo waxaa la cafinaa wixii yar laakiin wixii badnaay maya wاlkhaariji kii soo baxayna maya isagana kii soo baxay isagana la cafin maayo min macdini الnajaasati najaasada godkeedii godkii najaasada ka soo baxay wadaalika kalmahaanati kaadigaleenkii oo kale najaasada kaadigaleenka ka yimid oo kale oo tusaale ahaan kaadigaleenkii waxaa ka yimid najaaso wixii kaadigaleenta ka yimid maalan dhiiggii oo kale kaadigaleenta ka yimid waa mustaqaru lbawli min alinsaan insaanku meesha kaadida ilaahay ugu talagalay in kaadida ay ceshato halkaasaa maalan nijaaso ay ka timi oo dhiig oo kale xaggaa ka yimid dhiig oo kale ayaa kaadihayntii ka yimid wa maxalli lgaa'idi saxarada booskeedii oo kale meesha duleesho oo dabada ka duleesho oo kale oo laga saxaroodo halkaasaa dhiig ka yimid falaa yucfaa canhu can ilkhaariji min macdini najaasa godka najaasada wixii ka yimid la cafin maayo aslan uasilu waan asaleeyaa aslan asalayn aslanba wixii god nijaaso ka yimid maba la cafinayaba laa qaliilan walaa kaiiran ha yaraado ha badnaado wixii nijaasada godkeediiba ka yimidba kaadahaystii ka yimid meeshii laga saxaroonayay wixii ka yimid laa qaliilan walaa kaiiran ma la cafinaayo fa innahu laa yucfaa canhu aslan asal ahaanba lama cafinaayo wa mihluhu waxaa la mida mihlu اlkhaarij min macdini najaasa najaasada godkeeda wixii ka soo baxay waxaa la mida almukhtalidu wixii ku qasmay biajnabiyin wax ajnebiya wixii ku qasmayna waa la mid oo najaasadii shay kale oo ajnebi ka ah ayaa ku qasmay oo maalan caano iyo biyihii khalka ahaa iyo waxyaalo la mida oo najaasadii aan lagu dahiraynin najaasadii wixii lagu dahirayo waa gooni waaba loo baahan yahay biyo kugu filan oo najaasadii dahiri kara hadduu yahay waxa ku khasmaya laakiin waa wax kale waa mima laa yuxtaaju limumaasatihi walaa yacsuru اlاxtiraazu canhu ayaa loola jeedaa ajnebiga mima laa yuxtaaju limumaasatihi wax taabashadiisa aan loo baahnayn walaa yacsuru اlاxtiraazu canhu in layska ilaaliyana aysan dhib ahayn waa wax layska ilaalin karo ayaa loola jeeda kaas marka wuxuu la mid yahay yuhi sheekhu wixii nijaasada godkeeda ka yimid ayuu isaguna la mid yahayo qaliil walaa kahiir la cafin maayo marba hadduu ajnebi uuba ku qasan yahay oo maalan biyihii khalka iyo caano iyo waxbaa dhiiggii ku qasmay ajnebi ka ah marka masalada ajnebiga culimmada fuqahadu waa isku khilaafsan yihiin khusuusan shaaficiyada dhexdood masalatu lajnebi masalatu lajnebi maxaa loola jeedaa dhiiggii wax ka ajnebiya hadduu ku qasmo waa masaladan hadda aanu dul taagannahay khilaaf weeye shaaficiyada dhexdooda is khilaafay oo waxau leeyahay imaamka la yidhaaho rimli wuxuu leeyahay la cafi maayo laa qaliila walaa kahiira laakiin ibnu xajar isagu wuxuu leeyahay wixii kahiir ah oo badan ajnebiga naftiisa wixii badan la cafi maayo laakiin wixii qaliil ah waa la cafina walidaalika shaarixu wuxuu ku leeyahay waqad calimta waxaad ogaatay ana cadama alcafwi can اlmukhtalidi biajnabiyin muطlaqa huwa mactamadahu alrimliyu raximah اllahu tacaala waa sida asagu uu raajix ka dhigay sheekhan la yihaaho shihaabuddiin alrimli shihaabuddiin arimli isagu wuxuu leeyahay nijaasadu marba haddii wax kaloo ajnebi ka ah ay ku qasantay aslanba ma la cafinayo laa qaliila walaa kahiira وkhaaلف رaحimه الlaه taعaaلى وkhaaلفa في ذalika iبن xaجaر raحimah الlahu taعaalى kama calimta أيضا iبن xaجaر isagu uu khilaafay oo wuxuu leeyahay wixii qaliil ah oo yar waa la cafin laakiin wixii badnaayo waxaan la cafinaynin waxa badana loola jeeda faqaala wuxuu yihi iبن xaجaر وmaxalu cadم الcafwi عan الmkhtaldi بأجنabiyi wa في اlkaثiir u yihi wixii badan laa في اlqaliil maya وإlا ناafaahu waxaa diidi lahaa ma fi اlmajmuuci can الأصxaab fi اkhtilaadi dami اlxayd dhiigga xaydku wixii uu ku qasmo biriiq candhuuf oo kale haddii dhiiggii xaydku uu ku qasmo fii xadiisi caaئiشha sida xadiiskii caaisha ku sugnaa radي الlahu taعaalى canha maca أnahu maعa dalika yucfى canhu waa la iska cafinaa waxaas oo kale liqilatihi waa wax iska yar ajnebigaas wاlmuraadu bاlأjnebiy أjnebiga muraadka laga leeyahay maa lam yuxtaj waa wixii aan loo baahan limumaasatihi taabashadiisa aan loo baahan walaa yacsuru اlاxtiraazu canhu in layska ilaaliyana aysan culays ahayn falaa yaduru dhib ma laha naxwu maa'i duhrin biyihii lagu dahaaro qaadanayay haddii dhiiggii ay ku qasmaan ilaa waa waxaan layska ilaalin karin biyaha lagu dahaaro qaadanayo wa shurbin biyihii qofku uu cabayey ayaa dhiiggii ku qasmay waa waxaan layska ilaalin karin kaasna wa tanshiifin qallajintii maradii uu isaga qallajinayey iyo wixii isku qallajinayaa dhiiggii ku qasmay tanshiifkaasoo ixtaajahu uu u baahday wa busaaqin candhuuftii oo kaleoo fii hawbihi maradiisa ahaatay kadaalika ayaa ku qasmay dhiiggii waxaas waa waxaan la yska ilaalin karin dhib ma aha wa damu lkalbi wa miluhu milu اlkhaariji min macdini الnajaasa najaasada godkeeda dhiiggii ka soo baxay waxaa la mida damu lkalbi eyga dhiiggiisii ayaa la mida walkhinsiiri doofaarka dhiiggiisii ayaa la mid ah oo sheekhu wuxuu ku yidhi dhiiggii waxaan soo marnay ka soo baxay nijaasada godkeeda aslanba kaas inaan la cafinayn laa qaliilan walaa kahiiran waxaa la miduu ku yidhi sheekha dhiigga eyga iyo doofaarka isagana la cafi maayo falaa yucfaa can shayin minhu liqiladihi maxaa yihi waa nijaasa muqallada ah nijaasa muqallada ah wain tanaahaa haba gaaro fi lqilati yaraanta ilaa xaddin laa yudrikuhu اlbasaru اlmuctadil xataa nijaasada eygay doofaarku haba noqdaan wax ishu aysan qaban karin oo aad u yarba ha noqdaan binaa'an waxaan ku dhisaynaa calaa ma ctamadahu fi tuxfa waa sidii uu raajix ka dhigay ibnu xajar kitaabkiisa tuxfaha ah oo minhaajka uu ku sharxay kamaa calimtu hayra mara si dhowr goor baad u ogaatay wa khaalafa fi nihaaya waa shihaabudiin arimliya iskale nihaayaha nihaayaha uu ku khilaafay shihaabudiin arimli faqaala wuxuu yidhi ina maa laa yudrikuhu طarfu wixii indhaha aysan haleeli karin nijaasadii eyga iyo doofaarka indhuhuba haddaysan qaban karin laa yanjusu waxba ma nijaaseeyu wain kaana haba ahaado min muqalladin nijaasadii muqalladada ahayd haba noqdo buu yidhi oo isagu wuxuu leeyahay shaabudiin rimli eyga iyo doofaarka haddii nijaasadoodu ay tahay nijaaso indhuhu aysan qaban karin oo wax aada u yar ay tahay maalan tasxigii lugtiisii oo kale wuxuu ku soo qaaday oo kale hadday tahay shihaabudiin arimli wuxuu leeyahay waa cafis wixii yar oo ishu aysan qaban karin wa yucfaa waxaa la cafiyaa can qaliili dami hayrihi shaksiga hayrkiis hayrkaas dhiiggiisa midkiisa yar waa la cafiyaa waxaan ka soo hadalnay qofka dhiiggiisa nafsaddiisa wixii asaga ka yimaada iyo shuruudaha lagu cafinayo ayaan ka soo hadalnay halkanna wuxuu rabaa sheekhu inuu uga hadlo dhiig kale oo qof kale ama neef ka yimid hadduu korkaagii ku soo faniino ama marada uu kaaga soo faniino see la yeeli wuxuu ku yidhi sheekhu wayucfaa waa la cafiyaa can qaliili dami hayrihi shaksiga hayrkii dhiiggiisa midkiisa yar waa la cafin oo maalan waxa weeye dhiig qof kale uu iska leeyahay ama ajnebi ah ayaa korkii kaa gaaray ama maradii kaa gaaray hadduu yar yahay waa la cafina wax yar hadduu yahay waa la iska cafin ama hadduu badan yahay maya walow istaxaala haba isbedelo qayxan min qayxin malax haba isku bedelo dhiigga ajnebiga ah oo maalan maxalkiisii ka gudbay ama qof aan adiga ahaynba ka yimid haba isbedelo malaxa isku bedeleen wax yar hadduu yahay dhiig qaliil ah waa la cafinaa laakiin hadduu badan yahay maya ma la cafinayo wayucfaa waxaa kaloo la cafiyaahu ku yidhi sheekhu anka can kahiiri dami naxwi lbaraakiis boodadii oo kale dhiiggeeda badan waa la cafinaa ilaa boodadii layskama ilaalin karo gurigu laasiyamaa in kaana maxala albaraakiis haddii maxalulbaraakiis qofku uu jiifo ama hurdayo masalba ma laha guri boodo badan hadduu qofku hurdayo masalba ma lahan waxaa lagu cafin marka badankii iyo makaankii iyo maradii kulli waa lagu cafina hadduu guri boodo badanoo lagu ebteleeyey oo lagu imtixaanay boodo qofku uu hurdayo dhiiggii faraha badnaayoo go-i uu ku hurdayey iyo yacni ku yaalyaalla waa boodada dhiiggeedii iyo dhiiggii asaga ay ka jaqday iyo ka dhuuqday iyo wixiiyaa ku hadlaysan maradii waxaa faraha badan waa la cafin waalqamli injirtii qofkii injirta lagu imtixaanay isagana qofkii injirta lagu imtixaanay haba badato dhiiggeeda dhiiggaa injirtu haba bato mar walba injiruu iska diliyo isagii dhuuqiyo dhiiggii ka dhuuqaysaa isagii ku hallaabayo waxba maantao dhan dhiiggaa ku halhallaabay waxaa haba fara badnaadaan waa la cafina walbacuudi kaneecadii kaneecadii qofkii dhiiggiisa jaqaysay waa la cafin isagana dhiiggaa marada ka soo gaaray ama jirka ka soo gaaray ama makaankii uu ku tukanayay ku soo gaaray waa la cafin laakiin maxaa shardi ah maa lam yakun haada damu dhiiggaasu hadduusan ahayn bificlihi qofka ficilkiisa hadduusan ahaynoo boodadii asagu uusan isku dilin ama haddii kale injirtii oo kale uusan isku dilin hadduu ficilkiisa yahay wixii yar bisaa la cafina haddii injirtii qofku isku dilo lagu ebteleeyey ama boodadii intuu qabto korkiisii uu ku dilo ama maradiisii uu ku dilo wixii yar bisaa la cafin wax badan la cafin maayo maa lam yakun addamu haada adamu dhiigganu hadduusan ahayn bificlihi qofka ficilkiisa hadduusan ahayn qasdan qasad uusan u dilin ka an qatala inuu dilay naxwa albaraakiis aw ikhtalada biajnabiyin wax ajnabiyuu ku qasmay ama boodadii isagaaba dilay fain kaana damu dhiiggu hadduu yahay bificlihi ficli shaksi oo kaneecadii isagaaba isku dilay injirtii isagaa dilay boodadii isagaa dilay hadduu ficilkiisa yahay cufiya waxaa la cafiyaa can qaliilihi qaliili dam dhiiggaas midkiisa yar ayaa la cafin faqad oo kale ah hadduu ficilkiisa yahay oo boodadii asagu uu dilay oo dhiig markaa meeshii uu ka yimi ama kaneecadii uu isku dilay ama injirtii uu isku dilay dhiigu ficilkiisaba uu ku yimid waxaa la cafinaa wixii yar laakiin wax badan maya ma la cafinayo xaggee marka looga laaban dhiigga yaraantiisa ilaa dhowr goor waxaanu soo qaadan oo dhowr masale aanu ku soo qaadan dhiigga yar waa la cafin ayaa dhowr masale aanu ku soo qaadan dhiigga badanna la cafin maayo masaa'ilka aan ku soo qaadannay waxaa ka mid a masaladan boodada iyo injirta iyo kaneecada oo hadda aan dul taaganna wixii yar waa la cafin aan nidhi wixii badanna la cafin maayo waxaa kaloo sidaas oo kale ka mid ahaa dhiigaggii aanu soo qaadanayo qofka yacni isaga ficilkiisa uu isaga keenay oo sakiinoo kaleo isagu isku dilaaciyey waxaanu soo marnay wixii badan la cafin maayo laakiin wixii yar waa la cafina yaraanta iyo badida see loo kala ogaan karaa dhiiggu inuu yar yahay inuu badan yahay see loo kala ogaan karaa wuxuu ku yidhi sheekhu walmarjicu laabashada fi lqilati yaraanta dhiigga yaraantiisa iyo walkasrati farabadida dhiigga dhiiggu inuu badan yahay iyo inuu yar yahay waxaa loola laabanaa alcurfu ay curfu nnaas dadka caadadooda iyo dhaqankooda famaa iyo ladiikii caddahu maagaas alcurfu caadadu wixii uu ku tiriyey qaliilan wax yar ay caadadu ku tiriso fa huwa maagaasi qaliilun waa wax yar wamaa iyo ladiikii caddahu maagaas alcurfu caadadu kahiiran wax fara badan inay yacni yahay haddii caadadu wax badan u taqaanana fa huwa maagaasi kahiirun waa wax fara badan muxuu ku yidhi sheekhu dhiiggani inuu yar yahay iyo inuu badan yahay waxaa dib loola laabanaa dadka caadadooda iyo dhaqankooda maxaa yeelay qaacido waxaa jirta kullu maa lam yaxuddahu الsharcu wala اlluqatu famarjicuhu alcurfu kullu maa lam yaxuddahu sharcu wax kastoo sharcigu uusan xadayn oo soohdin uusan u yeelin wala luqatu luqada carabiguna aysan xadaynin famarjicuhu waxa loola laabto alcurfu waa caadada haddiiba sharcigii ilaa qur-aankii iyo xadiiskii dhiigga yaraantiisa iyo badidiisa kalama xadayn yaraanta ilaa xadkeewo badiduna ilaa xadkeewo xadiiskuna ma xadaynin qur'aankuna ma xadaynin luqal carabiyana ma xadayn saddexdaasi wixii aysan xadaynoo laga waayo famarjicuhu alcurfu waxaa dib loola laabtaa dhaqanka caadada dadka caadada dadka ayaa dib loola laabtaa lidaalika marka haddii dadka caadadooda markii la fiiriyo dhiigga markii la fiiriyo haddii laleeyahay war qofkan maradiisa wax dhiig badanaa ku yaalla haddii dadku saas u yaqaanaan waa badan yahay dhiiggani waa kaiir dhiig badan waa haddii dadka caadadooda intay fiiriyaan yidhaahaan dhiiggani waa yaryahana waa yaryahay dhiiggu saasuu noqonaa caadadaa dib loola laaban maadaama sharcigu uusan xadaynin walaa yadhuru shay-un shay ma daahir noqdo shaygaasoo min najisi alcayni cayntiisu ay nijaas tahay shay cayntiisa iyo asalkiisuba uu nijaas yahay ma daahir noqonayo abadan maalan tusaale ahaan shayga nijaasulcaynka ah waa saxaradii oo kale saxaradii saxaro dhagaxoo meeshan taalla haddaad tidhaaho saxaradii waa dhaqi si ay nafteedu ay daahir u noqoto ma suurto gelayso mutanajisaa la daahirin karaa laakiin nijaasta nafteedii lama daahirin karo shaygu hadduu mutanajis yahay maradaadoo nijaasoodaoo saxaro ama dhiig yeelatay ha waa la daahirin karaa laakiin nijaasadii nafteedii lama daahirin karo wax nijaaso nafteedii la daahirin karo waxaa ka jira ashyaa kooban ashyaa koobanaa ka jira ilaa juluuda almeytati baktiga maqaaradiisii mahan harkihii maqaaradii baktiga waa najisulcayn asalkiisu waa nijaas waan soo qaadannay waxaan ku soo qaadannay shaygu hadduuba meyto yahay oo bakti uu noqdo waa nijaasaanu nidhi lafihiisa dhogortiisa maqaarkiisa waxa dhan nijaas wey laakiin maqaaradaas nijaasadeedu asal uu yahay waa la daahirin karaa idaa waktigii daahir noqotaa juluuddaas ee maqaaradaas in dabaqad ay saafigarowdo oo la maqdiyeeyo haddii la maqdiyeeyo maqdiyeyntaas ayaa daahir ka dhigaysa maqdiyeynka ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye waa shay kulul oo la soo qaadayo wa shardu dabqi maqdiyeynta shardigeeda an yakuuna waa inuu ahaado bixiriifin shay kulul oo basbaas oo kale ahoo kulayl ah ayaa la soo qaadiyo waa geedaha qaybo ka mida geedaha qaybo ka mid ahaa lagu magdiyeeyaa maqaarada daawooyin lasoo saarana waa jiraa oo iyaguna ashyaada geedaha laga sameeyey oo maqaarka haddii sidaa loo saaraba wixii qashin ahoo xayrtii iyo wixii urayo cufuunaadki iyo ku jirayba hal meel isugu keenayo oo soo aruurinayo markii hal meel la isugu keeno lasoo aruuriyo ayaa hal mar intaas la goynaa bis haddii maqaarkii shaygaa kulul inta sidaa loogu baahiyo loo marmariyo sidaas markaas yacni loogu magdiyeeyo markaas kabacdi wuxuu la mid noqonaa ka thawbin tanajasa markii la magdiyeeyo kabacdi markii la magdiyeeyo kabacdi maqaarku wuxuu istaagaa bimansilati athawbi almutanajis mara nijaasooday maxaa yeelay ashyaadan aad kor uga keentay maqaarkii xataa haddii ashyaadaasu ay daahir yihiin waxay la kulmeen dhiig iyo malax iyo waxyaala wasaqo iyo cufuunaaday la kulmeenoo nijaasa kuwaasaa sii nijaasaynaya marka maqaarkii markii la maqdiyeeyey ka bacdi oo maqdiyeyntii lagu dhammeeyey ayuu wuxuu istaagaa bimansilati thawbi almutanajis mara nijaasooday mara nijaasooday see loo galaa waa la dhaqaa soo maaha markaa kabacdiyaa la dhaqi markaas kabacdiyaa lagu tukan karaa marka waxaanu haynaa shay asalkiisu nijaas ahaa oo haddana daahir noqday daahir noqday walaa yadhuru shay-un shay ma daahir noqdo shaygaasoo min najisi alcayn cayntiisu ay nijaas tahay ilaa juluuda almeytati baktiga maqaaradiisii maahane idan dabaqad maqaaradaasi hadday saafi garoobaanoo waxyaalaha kululoo wax lagu magdiyeynayo lagu saafi gareeyo waalkhamra khamradii maahane khamradu iyaduna asalkeedu waa nijaas laakiin hab waxaa jirta loo daahirin karo khamrada iyadoo nijaas ah hab loo daahirin karaa jirta habkiiyuu sheekhu noo sheegi waalkhamra khamradii maahane idaa waktigii inqalabat khamradu ay isbeddesho khallan min khallin biyo dhanaan ah hadday isku beddesho binafsihaa nafteedana ay isku beddesho aan la khasbin oo aan la dirqin khamrada asalkeedu nijaasu laakiin wuxuu noo sheegi sheekhu hab lagu daahirin karo oo khamradii nafteedii ay isku beddeli karto wax daahira oo la isticmaali karo oo la cabbi karo oo nadiif ah oo xalaala ay isku beddeli karto habkaasi seewow habkaasi waxaa weeye khamradii siday meesha isaga tiilay oo weelkii ay ugu jirtay iskeeday isku beddesho biyo dhanaanoo khal ah ayay iskeeda isku beddesho iyadoo wax beddelay oo lagu riday oo lagu khasbay aysan jirin khamradii hadday isbeddesho khal ay isku beddesho waxaa ka baxaya cilat liskaar wixii dadka caqliga ka bedelay oo maanka bini aadamka bedelay wixiiyaa ka baxay haddii khal noqotay awalna muxuu ahaa cilat taxriim huwa liskaar cilada khamrada ka dhigaya xaaraamta waxay ahayd maandoorinta maandoorintiiyaa meeshii ka baxday oo biyo dhanaana isku bedeshay biyo dhanaan hadday isu bedeshay khamradii waxay noqotay daahir weelkiina muxuu noqday daahir isna weelkiina daahir u noqday idan marka khamradaas saasay lagu daahirin karaaho daahir ay ku noqon kartaa waalkhamra khamradii maahane idan qalabat hadday isbeddesho khallan min khallin biyo dhanaana hadday isu beddesho binafsihaa nafsadeedana ay isku beddesho binafsihaa la yidhi maxaa baxay binafsihaa la yidhi maxaa baxay wixii ku baxayuu sheekhu noo sheegi fa in durixa haddii lagu lagu tuuro fiihaa khamrada dhexdeeda shay-un khamradii dhexdeeda haddii shay lagu tuuro qabla takhallulihaa khaloobiddeeda ka hor intaysan iyadu biyo dhanaan noqonin oo aysan khal noqonin ayaa wax lagu tuuray waxbaa lagu riday oo waxaa lagu ridayo waxaa weeye maalan basal oo kale basasha haddii lagu rido horey iska beddeshaa khamradu biyo dhanaan oo caadiya noqonay waxa maanka doorinayo maskaxda doorinana way ka baaba'aan adigaa dirqiyey basalaad ku riday milix haddii lagu ridana waa la mid milix cusbo haddii lagu rido waa la mid khamradii cusbaad ku riday waa isbedelo cilatuliskaarkii uu ka baaba'ay biyo caadi oo dhanaanay noqotay adaa khasbay soo maaha waa nijaas weli maadaama adigu aada khasabtay nijaas weli maxaa la rabaa iskeed inay isu beddesho iskeed fa in durixa fiiha khamradii shay-un haddii lagu tuuro qabla takhallulihaa khaloobiddeedii ka hor intaysan biyo dhanaan iyadu isku beddelen adigaa khasbay walow kaana shay-u daahiran shayga aad ku riddo ku tuurtay daahirba ha noqdo wax daahiraba ku dhex tuur hadduu hadduu noqdo ka basalin wa milxin basashii oo kale cusbadii oo kale ayaad ku ridi oo wabaqiya shaygiina shaygii fiiha khamrada dhexdeedii uu ku baaqi noqdo xataa intii uu ku baaqi noqdo takhallalad ay ka khalowdo biyo dhanaan ay ka noqotay ayuu shaygii ku dhex jiray lam tadhur ma daahir noqonaysa markaas maxaa yeele waxaysan ku daahir noqonaynin hadda shaygii shaygii lacalla haddii waxa aad ku riday asalkiiba nijaas uu ahaa waxaad ku riday hadduu wax nijaasa ahaa haddii nijaastii oo nijaas lagu sii dhex riday ayay noqotay haddii shayga aad ku riday uu daahir ahaana sida basashii oo kale maalan xabad basalah oo kale xabad basalahaad ku dhex riday xabad basashii waa daahir laakiin wa meesha aad ku ridayso maxay tahay intaadan ku ridin meesha aad ku ridayso maxay ahayd soo khamre nijaasa ma aha basashii maxay noqotay markii lagu dhex riday nafteedii maxay noqotay nijaasay noqotay eber wey marka marka wixii o dhan aba isla nijaasoobay haddii wax lagu rido aslanba ma daahir noqonayso haddii wax lagu rido oo waxaas lagu riday ay khal u bedelaan fain durixa fiiha shay-un haddii lagu tuuro qabla takhallulihaa khaloobideedii ka hor walow kaana shay-u daahiran shayga lagu riday daahirba ha noqdo wa baqiya uu ku baaqi noqdo fiiha khamradii dhexdeediina uu ku baaqi noqdo xataa intii uu ku baaqi noqdo takhallalad khamradii ay isku bedesho biyo khala ay isku bedesho lam tadhur khamradaasi ma daahir noqonayso waa litanajusihaa iyadii yaaba nijaasoodo bishayi alwaaqici fiiha shaygii ku dhex dhacay ku nijaasooday in kaana shaygu najisan hadduu ahaa wa cawdihi calayha iyadii dusheedu wuxuu u laabtay bitanjiisi iyadii uu nijaasaynaa in kaana daahiran hadduu daahir yahay liannahu tanajasa minha iyadii xaggeeduu ku nijaasoobay qabla takhallul intaysan khaloobin fayacuudu calayhi iyadii wuxuu ku laabanaa bitanjiis bacdahu markaa kabacda iyadiiba sii nijaasayn wallahu subxaanahu watacaala aclam